ururada dhalinyarada ee maxalliga ah iyo kuwa dowliga ah ee ka howlgalo magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ayaa wado dadaalo ay ku muujinayaan doorka ay ku dhex leeyihiin bulshada kuwaasi oo qeyb weyn ka qaatay dhibaatooyin ay ka mid yihiin xanuunka covid sagaal iyo toban iyo fatahaadaha webiga shabeelle nabadoon axmed colo beerey oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dhallinyarada door firfircoona ay ka qaateen nabadeynta iyo horumarinta dalka maadaama ay yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan marka la eego bulshada doorka oo amba nabadaynta amba waxqabadka soomaaliya say ugu qayb qaadan karaa markay naqatane qaybta ugu badan ayagaa kule qaybaha bulshada haddii boqolkiiba toddobaatan shan ayaga ay yihiin shan iyo labaatan bulshadii kale ay tahay meeshaasay ka muuqataa doorka ay ku leeyihin bulshada gudaheeda haddii nabadda soomaaliya in la raadiye la rabane dadka ay kakacayso oo nabadda laga rabo ayaga waayey marka doorka ugu muhiimsan dhallinyartaa iskale haddii waxqabad ay tahay iyo haddii ay nabadayn tahay nabadoon axmed oo soo hadal qaaday fatahaadaha webiga shabeelle ee haatan ka taagan magaalada jowhar ayaa tilmaamay in gacan weyn ay ka geysteen dhallinyarada xiritaanka goobaha ay ka socdaan fatahaadaha webiga shabeelle waxaadna ku ogaa kartaa hadda maanta fatahaadaha socdo waxaan qiyaasayaa qof adiga da'deeda konton sano ay ka weyntaha amba afartan sano ay ka weyn tahay waxay ka qaban karta male haddii webigaas amba loor la saaraayo amba bir lagu xiraayo dadka waaweyn waxay ku yeelan karaan talay ku yeelan karaan laakiin hawsha amba maskax ahaan amba xoog ahaan waxa ay ku dhaqaaqaayo oo laga rabo waa dhallinyarada haddii wadanka dalka la difaacaya ninka inuu difaaca laga rabana waa dhallinyarada qof oo konton sano dhaaftay wax difaacay ku ogtaha ma jiraan marka doorka ugu muhiimsan ee soomaaliya amba caalankaba doorka ugu muhiimsan waxaa iskale dhallinyarada dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ayaa gurmad ballaaran gaarsiiyey qoysas danyar ah oo kasoo barakacay guryihii ay degganaayeen kadib markii daadadka fatahaadaha webiga shabeelle ay buuxdhaafiyeen guryihii ay degganaayeen